bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlىa alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxa uu yidhi alimaam abu bakr alأtram baabu qabuuli hadiyati اlmushrikiin wuxuu keenay marka xadiidkii ciyaad bni ximaar ee aan soo marnay shalay can qataadata can yaziid bni cabdillaahi bni shikhiir can ciyaad bni ximaar anahu ahdaa linabiy sal l slam hadiyata wahuwa mushrik faraddaha qaala inaa laa naqbalu zabda almushrikiin xadiidkaasuu keenay wuxuu haddana yidhi warawaa abu cawn althaqafiyu can abi saalix can caliyin radia allahu canhu ana ukaydara duumah ahdaa ila nabiy sal l slama thawba xariirin faacdaahu caliyan radia allahu canhu muslimaana wariyay kaas midkan dambe marka wuxuu sheegayaa ukaydari duuma inuu nebiga usoo hadiyeeyey maro cali inuu siiyey nebigan warawaa sufyaanu bnu xusein can caliy bni zayd can anasin ana almuqawqis ahdaa linabiy sal l slama jarata min manin faqasamahaa bayna asxaabihi muqawqis isagana inuu usoo hadiyeeyey malab asxaabtiisana uu u qeybiyey warawaa ayda ana almuqawqis ahdaa linabiy sal l slama faqabilahaa marka labadii dhinacuu keenay marka axaadiidtii ku jirtay kadib waxa uu yidhi faاkhtalafat hadihi اlaxaadiidu wahiya tansarifu calaa wujuuhin halaaثa saddex wej buu marka isaga ka dhigay axadihaa an yakuna alxadiidu aladii dukira fiihi qabuulu hadaayaahum xadiidkii marka lagu sheegay nebiga inuu hadiyadiisii aqbalay hadiyadoodii uu aqbalay hum ahbatu dadkii wariyey inay iyagu ka ahbatsan yihiin kuwa kale waa maslaku tarjiix wahuwa xadiidu caliyin lianna xadiida ciyaad ibni ximaar qad rawaahu gayru waaxidi can ibni cawn can ilxasan mursalan waxadiidu qataadata ayda huwa cindana mursal lianna yaziid bna cabdillaahi rawaa غayra hada اlxadiidi can akhiihi muطarif falaa naraa ma arkaynu yidhi markaa yaziida samca min ciyaad fahada wajhu min aلhalaaثati wahuwa axsanuhaa isaga markaynuu yidhaahdo xadiidka ciyaad ibn ximaar waa laga raajixsan yahay leanna waa duruqdiisa waa iskhilkhilaafsan tahay kuwii nebiga ou aqbalayna iyagu waa saxiix way ka xoog badan yihiin kanaana ugu fiican buu yidhi wujuuhi wاlwجه الثanي an yakuna axad الxadiiثayni naasikha lisaaxibihi labada xadiid inay isnasakhayaan wadalika ana ciyaad bna ximaar kana yukhaaliط الnabiya fi اljaahiliyati wuxuu leeya ciyaad jaahiliyadii buu nebiga u imaan jiray ثuma ahdaa lahu waa usoo hadiyeeyey fakana hada fi أwali اlأmri wa kana xadiiث اlukaydar fi akhiri dalika lأnnahu kana qabla mowti الnabiy sal اه slama byasiir markana markaa tii tirmidi cagsigeeda way soo maatan xadiidkii ibaaxadii baa naasikha ah leanna iyadaa dambeysay buu leeyahay ukaydar waqtigii nebigu waxu soo hadiyeeyey waa la garana waa intuusan dhimanin waxyar ka hor ciyaadna waqtigii horeu nebiga ugu imaan jira maka iyo ugu imaan jira wejka saddexaadna waa wajhu ljamci an yakuna qabuulu lhadiyati liahli اlkitaabi duuna ahli shirki ahlu kitaab uu ka aqbalay ukaydar ahlu kitaab u ahaayo dhulkaa marka ruom ayuu meesha wuxuu ku maamulayay iyagaas marka wuu ka aqbalay laakiin duuna ahli shirki maya alaa tara ana ciyaadan lam yakun min ahli اlkitaab wa ana alukaydara kana fi mamlakati الruum wa calaa diiniha saddex wej soo maha marka wاlwajhu اlأwalu axsanuhaa isaga marka wxuu yihi wejka hore ayaana u wanaag badan ana alqabuula huwa ahbat اlkhabarayn in la aqbalaa labada khabar adbadsan ayib mas'alo kale haddana baabu taxriiqi fii ardi alcaduwi oo iyadana aan soo marnay wuxuu keenay marka xadiidkii aan soo marnay ee ahaa labadaa nin haddaad aragtaan guba oo markii dambena uu yidhi fain dafirtum bihimaa faqtuluuhumaa oo ad gubinina haddana wuxuu keenay marka xadiidkii kale laa tucadibuu binnaar markaasuu yidhi warawaa ayubu can cikrimata can ibni cabaas can الnabiy sal ly slama qaal laa tucadibuu bicadaab اllah haddana mid ibni cumar ou keenay ana nabiya sal l slama qataca nakla bani nadiir waxaraqa nebigu inuu reer beni nadiir geetimireedyadooda iyo inuu googooyey uu gubay markaasuu wuxuu yidhi fa haadihi alaxaadiisu iyo kuwo kale u keenay marka oo saas oo kale ah ayb xadiidkii dilkhalasa oo uu yidhi faxaraqnaaha xataa jacalnaaha midla aljamali اlajrab markii dulkhalasa oo u diray jariir iyo nebiga oo ay baabi'iyeen oy gubeen meesha wuxuu yidhi fa hadihi alaxaadiisu fii daahiriha mukhtalifa wainama alwajhu fiiha anahu laa yanbagii an yuxaraqa duu ruuxin binnaar wejka lagu jamcinaa waxay tahay mid ruux u saaxiiba inaan dab lagu gubin oo lagu dilin liannahu qaala laa tucadibuu bicadaabi illah wainamaa yucadibu allahu binnaari alla wuxuu dab ku cadaabaa alinsa waaljinna khaasatan yaa dab lagu cadaabaa insi jinni unbaa lagu cadaabaa wainamaa jaaza ataxriiqu fii ardi alcaduwi wa fii mataacihim wa manaasilihim wa kuruumihim wa nakhiilihim yultamasu bidalika gayduhum marka waxaa gubidooda la ogol yahayna waa wixii aan ruux lahayn waxaa la gubaaya wixii ruux lana laa tucadibuu bicadaabi illah leanna cadaabka alle wuxuu ku dhacaa jinniga iyo insiga ayagana waa waxa na dabka uu ku cadaabayo marka bani aadam sida alloo kale ha isku shabihinina waayo marka dab ha ku gubinina iyo xoolo iyo sidaas oo kale taasna marka halkaasu isagana uka ku ka jamciyey ayb waxyaabihii kalena soo maray waxaa ka mida ayb aaniyat lmushrikiin weelasha mushrikiinta wan waa soo marnay iyadana faa'iido fiican uu ka keenay oo waxa uu yidhi xadiidkii wuxuu keenay in la dhaqo faqsiluuha wakuluu fiiha xadiid abi haclaba u keenay kadibna wuxuu keenay xadiidkii kale qabiisatu bnu hulbin can abiihi sa'altu nabiya sal l slam can طacaami الnasaara faqaala laa t laa yakhtalijanna fii sadrika طacaamu daaracta fiihi الnasraaniya kan shalay soo sooma marin shalay ah soo marin kii ka horreeyey labadan xadiid marka wuxuu yidhi falwajhu fii dalika an yuudaca kullu shayin fii mowdicihi mid kastaa booskiisa in la dhigo faidaa kaana min طacaamihim macmuulan fii shayin min aaniyatihim falaa ba'sa biaklihi wa shurbihi haddii marka wuxuu leeyahay cuntadooda ayaga cuntadooda ay ku sameeyeen dabcan cuntadooda weelashooda lay ku samaysanayaan allana muxuu yidhi waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum marka cuntadoodii naloo xalaaleeyey oy weelashoodii ku sameeyeen waa cunee leanna aayaddiia saas tilmaantayba kamaa jaa alxadiid iyo xadiidkan dambe waidaa kaana shayun min alaaniyati faarigan weel iyaguna qamrina lagu shuba karo waxna lagu karsan karo doofaar iyo wax lamida weelashoodii wax ka mida hadduu faaruq yahay faxtiija ilaa gaslin faxtiija ilayhi waxaa markaa yacni loo baahanayaa haslun dhaqid baa loo baahanaa marka waana isticmaala kamaa jaa fi lxadiid waayahay aduu marka meelahaasu sheegay marka kitaabka wixii sidaan oo kale axaadiistoodu sidaan yihiin isagoo loo laabtay ibnu xajar laftiisa meelahaan aragnay fatxulbaariga oo uga noqonayo waa waa soo marnay ayb qala alimaamu abu ciisa raximah اllah baabu lhijrati ayb baabu maa jaءa fi lhijrati hijrada wixii ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay qala xadaثna axmed bnu cabdة الضabiy qala xadaثna ziyaad bnu cabdillaahi qala xadaثna mansuur bnu اlmuctamir can mujaahidi can طaawuus can ibni cabaasi qaal qala rasuulu اlahi sal ه l slm nebigu wuxuu yidhi yowma fatxi makata maalintii maka la furtay laa hijrata bacda alfatxi hijra ma jirto maka markii la furtay ka gadaali walaakin jihaadun waniyatun jihaad iyo niyo ayaase looga bixi karaa waidastunfirtum haddii la idinka bixi dalbo fanfiruu baxa ayb xadiidka markada waxaa laga qaadanayaa hijradii buu ka warramaa laa hijrata bacda alfatxina macnaheedu waxa uu yahay mar dambe in maka laga hijroodo ee madiina loo hijroodaa waa go-day taasi lianna maka tasaarad daara islaamin fatxigii nebigu furtay bay waxay ku noqotay daaru islaam ayb marka bixid laga baxaa oo hijro looga baxaa ma jirta waayo macnaheedu ayb ee macnaha maahan laa hijrata bacda alfatxi markii maka la furtay ka gadaale hijro dambaba ma jirta ma laga wado oo hijra waa jirtaayo xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa laa tanqaicu lhijratu hijrada ma go-eyso xataa tadluca shamsu minlaa tanqaicu lhijratu xataa tanqadica tawba hijradu ma go-eysa ilaa ay towbada ka go-do walaa tanqadicu tawbatu tawbana ma dhammaanayso xataa tadluca shamsu min maqribihaa marka weligeed waa jiraysaa daargaa yacni gaalo ama daarulkufri in laga soo hijroodo daarulislaam loo soo hijroodo iyada waa baaqi laakiin midda go-day waxay tahay tii maka laga bixi jiray waa dhammaatay leanna maka daar islaam ayay noqotay markii uu maka nebigu furtay ka gadaanay sala allahu calayhi wasalam walaakin jihaadun waniyatunna waxay tahay maka ulajeedo kale waa looga bixi karaa jihaad baa looga bixi karaa iyo niyo kale dalabulcilmi iyo wixii kale markaa qofka uu doono inuu uga baxo waida stunfirtum bixid haddii laydinka dalbo oo imaamku uu baxa idin yidhaahdo maka marka inaad ka baxdaan oo dagaal uga baxdaan oo imaamku idin amro fanfiruu baxa marka qaala wafi lbaabi can abi saciidin wcabdillahi bni camrin wcabdillahi bni xubshiy qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu sufyaan اthawriy can mansuur bni اlmuctamir naxwu hada qaala baabu ma jaءa fi baycati الnabiy sal ly slam nabiga baycadiisa caddaynteedii buu u baab yahay baycadii rasuulka baycaduna de waxay tahay mucaahado nebiga lala gelayo sal ly slam ee markaa lagula gelayay islaamnimada iyo wixii kale ee waajibaadoo nebigu ou dirayo ee nebiga keyrkiisna in lala galo waxay ku imaaneysaa ninkii madaxa in lala galo oo markaa yacni dhulka intuu saydareeyo ama awood uu ku maamulo leh ee isagana marka in la siiyo bayco oo ninkaa marka yacni wixii macruufa lagu adeeco macsina aan lagu raacin si waajibaadka jamaaciga oo dadku aynan fardi fardi u samayn karin isaga hoostiisa looga sameeyo ayb walidaalika markii nebigu dhintay abu bakaraa lala mubaayacooday kadib cumar baa lala mubaayacooday wahaakada ee hadday muslimiintu iskilaafaanna see la yeelaha oo iyagii markaa halkii magaalaba ay saddex afar koox ay fadhiso oo mid walba iyagu ay marka rabto in lala mubaayacoodo markaa lala mubaayacoon maayo midna oo cabdullaahi binu cumar sidaas ayaa dhaqankiis uu ahaa markii bani umaya iyo cabdullaahi binu zubayr iyo kuwii kale ciraaq joogay markay kala adkaa waayeen oo nin walbaana meel uu madax ka noqday cabdullaahi binu cumar midkoodna lama mubaayacoonin cabdulmelik ibnu marwaan markuu talada gacanta ku dhigay meel walbo isaga iyo ilmihiisa markaasay bayco la galeen cabdulmelik ibnu marwaan ayb marka furqada iyo markay jirto iyo khilaafku bayco ma leh ruuxuna marka inta uu furqay iyo waxaa geli lahaa banaanku ka joogi lahaa baycada nuxurkeedaba waxay tahay qof awood lahoo wax fulin karo wax samayn karo oo waajibaadkii lala samayn kara in laha in lahaayo oo faa-iidadiisu ay noqon karto faa-iido diini ah iyo mid adduunyadan lafteeda oo dadka kala celin karo waa inuu marka wujuud inuu leeyahay w qaala xadaanaa saciid bnu yaxya bni saciidin ilumawiy qaala xadaanaa ciisa bnu yunus can ilwsaaciyi can yaxya bni abi kaiiri can abi salama can jaabir bni cabdillaahi fi qowlihi tacaala laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara qaala jaabirun jaabir wuxuu yihi baayacnaa rasuula allahi sal l slam nabigan la mubaayacoonnay calaa anlaa nafira inaanan cararin ayaa nebiga ballan kula galnay waa baycatu ridwaan kun iyo afar boqoloo nin ay ahaayeen markii loo soo sheegay cuhmaan waa la dilay ayuu geed meeshaa agteeda ahaa baa la tegay markaasaa bayco ay la galeen asxaabta walam nubaayi walam nubaayichu ma aanan kula mubaayacoonin cala almowti geeri de marka mowtkana waxaa sheegi doono salamatu bnulakwac salamatu bnulakowacna mowt buu sheegi doonaa jaabirna waa anfinaa see marka ay tahay qaarna marka nebigu wuxuu kula mubaayacooday allaa yafiruu kuwana cala almowt ayuu kula mubaayacooday ilaa ay ka dhintaan inaynan nebiga ka ag tegin labada marka waa jirtaa labadaba qala wfi lbaabi can salamta bni lakwac wbni cumar wcubaadata wajariir bni cabdillaahi qala waqad ruwiya hada alxadiidu can ciisa bni yunus can ilawsaaciyi can yaxya bni abi kahiir qala qala jaabir bni cabdillaahi walam yudkar fiihi abu salma yaxya bni abi kahiir can jaabir abu salama lama sheegi qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can yaziid bni abi cubayd qaala qultu lisalamata bni lakwac ayaan ku idhi calaa ayi shayin baayactum rasuula اllahi sal ly slam maxaad nebiga kula mubaayacooteen yowma alxudaybiya qaala cala almowt dhimasho ilaa aan ka dhimanno inaanan ka tegin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa cali bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala akbaranaa ismaaciil bnu jacfar can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara qaal kunaa nubaayicu rasuula اllahi sal l slama cala samci waaaca nabigaan la mubaayacoonay waxaan kula mubaayacoonay samciga aaca inaan maqalnon ka dambayno fayaquulu lanaa wuxuuna dhahaya fima stadactum intaad awoodaan marka mas-uuliyaadka iyo baycadu waxay ku xiran tahay istidaacada dadka markaa nebiga isagaa u turaayo iyagii marka waa idlaaqayaan isaguna wuxuu leeyay intaad awoodaan ood kari kartaan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can abi الzubayr can jaabir bni cabdillaahi qaala lam nubaayic rasuula اllahi sal l slam nebiga maanan la mubaayacoonin cala lmowt kulama mubaayacoonin inamaa baayacnaahu waxaan kula mubaayacoonay calaa anlaa nafira inaanan cararin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix waa dariiq labaad oo min xadiidi jaabir qaala wamacnaa kila lxadiiayni saxiixun tirmidi marka wuxuu yihi labada xadiid macnahooda waa saxiix qad baayacahu qowmun qolo wuxuu kula mubaayacooday min asxaabihi ah cala lmowt geeri wainamaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa nazaalu bayna yadayka hortaada ka zuuli mayno maa lam nuqtal haddaan nala dilin inta aan nala dilin waa kula taagannahay wa baayacahu aakharuuna kuwo kalena wou la mubaayacooday faqaaluu waxay dhaheen laa nafiru ma cararayna annagana marka labadaba waa jiraan baabun fii nakhi lbaycati baycada burinteeda qofkii markuu beyco imaamou la galo inuu buriyo qaala xadaanaa abu camaar wahuwa alxuseyn bnu xurayth qaala xadaanaa wakiic can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam halaaatun saddex laa yukalimuhum llahu yowma alqiyaama alla la hadli maayo qiyaamaha walaa yusakiihim mana dahirayo oo ka dahiri maayo dembigooda walahum cadaabun aliimun bay leeyihiin rajulun baayaca imaaman nin imaam la mubaayacooday fain acdaahu hadduu siiyo adduunya wafaa lahu waa u oofinayaa wain lam yucdihi haddii uunan siinina lam yafi lahu u oofin maayo waxaa ku jira marka nin haddii lala imaam buu bayco la gelaya waa la mubaayacoonayaa wixii uu ka raba hadduu ka helana waa u oofinayaa hadduu ka waayana waa ku gacansayraya waa garabkiisuu ka baxayaa midkaasi lama rabo marka saddexdii marka mid kamida waay marka xadiidku wuxuu daliil u yahay marka naksu lbayca inay khatar tahay baycadii in markaa laga baxo ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix ayb bacdi nusq mabuuaadka madbuucaadka qaar waxaa ku dhacay wacalaa dalika almru bila khtilaaf cibaaradaas marka kuma taal kitaabka maqduudaadkiisa nusqadii ciraaqi iyo mubaarak foorina kuma qorno waaya baycada marka lagu dambaabaya hadda waxay tahay bayco sax ah qofkii ka baxo oo haddii qofkii maalan nin madax u ah oo markaa uu taladii u dhiibtay ama ay dadkiiba u dhiibteen oo isaguna uu bayco la galay haddaad ka heshana si haddii aad ka waysana lugo hadday noqoto waa dembaaba qofkaas laakiin qof adigaba aan waxba ku dhaamin oo maanta haddii wax lagaa boobana aan kuusoo dhicin karin aadan u dacwoo karin wujuudkiisiiba marka yacnii waxba uunan macno badan saa u macno usii macno badnayn ee ninkaa haddaad baycadiisii ka tagto ama aad yani inaad la mubaayaco taaba qalad aba kaas ayb oo hadda waxaa laga yaabaa hal magaalo in ummadda dadka muslimiinta ay shan bayca ku kala jiraan oo dadkii marka qolaba ay qolo ugu jirta bayca haddaad fiirisana ninka baycadaa la siinaya madaxda amiirka ah wax uu maamuli karaa ma xoog uu leeyahay malaha maanta nin adduunyo loogu tagaayana maahan oo laleeyahy war cad waxaan iga celi dhibkaana ay haysto nin hadda yacni wax kale loogu tagaayana maaha marka waxay iska noqonaysaa qaabkii iska shiicadoo kale shiicadu nin bay qabaan marka god hoostiis ku jiro sirdaab ayuu galay kun sano ka hor ay leeyihiin maxamed ibnu xasan alcaskari ay ku magacaabaan oo ay leeyihiin mar dhow uu soo bixi doonaa markuu soo baxana adduunyadu cadaalad keena hor ninkan waa maxay marka lala yahayba oo ilaa kun sano maqan waxay leeyihiin dulmiga adduunyada iyo dadkau ka cararay waa ka dhuuntay markaasuu god hoostiis galay haddii uu dhuuntay marka maxaa maxuu dad u taraa marka isagii baaba maqanoo lalaayaho maqane ayb iyagii marka haddana kun sano qof iska iska nool maa jira maa jira marka ayb baycada marka midda la sheegayo waa midda saxdaa qofka ka baxo qaala baabuna yahaabay ama ama bayco kooxeed ama xarako qofka haddii uu ka baxo wax uu haleynaya male waxyaabahan iyagu marka dadka xarakaadkan tirada badan noocyada badan ay dadka bayco la gelayaan ama ay wax ka qaadayaan baycadaasi iyadu marka baycadii tan hadda aan ka hadlayno lamid ma lamid ah faariqo udhexeeyana waa kaas daahirka aan sheegnay ayb bal xadiidku wuxuu leeyahy idaa buyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhumaa hadduu nin awel hore u jira mid labaad in lala mubaayacooda maba ahan ka dambe in la dilaa la amray middaan marka furqayba ummadda ku haysaa marka boqolkiiba inay intay isku leexdaan nin ka dhigtaan iyada ummadda iyadaaba furqo ku haysaa baabunay hada kani baabun baab weeyaan fii baycati lcabdi addoonka baycadiisa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leythu can abi zubayr can jaabirin anahu qaal jaa-a cabdun addoon baa yimid fabaayaca rasuula allahi sal l slam nebiguu la mubaayacooday cala alhijrati buu kula mubaayacooday walaa yashcuru nabiyu sal l slam nebigana ma dareemaynin anahu cabdun inuu yahay addoon fajaa-a sayiduhu sayidkiisii baa yimid faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yihi bicniihi iga gado sayidkii baa u yimid markaasuu yihi waayihi iga iibso fashtaraahu bicabdayni laba addoon buu uga iibsaday aswadayni madmadow walam yubaayic axadan nebiga qof lama mubaayacoonin bacdu markaa kadib xataa yas'alahu ilaa uu ka su-aalo a cabdun huwa addoon miyaah xadiidkan kitaabulbuyuucan kusoo marnay baabu bayci lcabdi bicabdayn addoonka in laba lagu iibin karo halkaa u baabaystay halkaana baab kalu ku keenay oo ah baycat lcabdi addoon baycada oo galaa ninkan markaa nebigu addoonka uu ka iibsaday ee labadan addoonna uu siiyey imaamu nawowi wuxuu leeyahay nin mus waxaa yacani waa nin muslim ah addoonka nin muslina lahaa wa ilaa hadduu gaal ahaan lahaa ee gaal marka addoon muslina lama looma dhiibeen oo addoonsan lama dheheen walidaalika addoonku haddii uu soo islaamo sayidkiina uu gaalnimo baaqi ku noqdo ee addoonkii sayidkaa adaa ninkaasaa kulehe u noqon la dhihi maayo marka ninkan la sheegayaa marka waxaa weeyaan waa nin muslina labadan addoonna marka ama labada addoon ee la looga bedeshay ee la siiyey baa laba addoonoo gaalo ah iyaguna ahaa ila gaal gaal waa addoonsan karaa laakiin muslim inuu addoonsada lama ogola qaala wafi lbaabi can ibni cabbaas qala xadiidu jaabirin xadiidu xasanu gariibu صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi abi الzubayr qaala baabu ma jaءa fi baycati الnisaa haweenka baycadooda wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can muxamed bn اlmunkadir anahu samica umaymata bnata ruqayqata taquulu iyadoo dhahayso baayactu nabiya sal l slama nabigan la mubaayacooda fii niswatin maca niswatin haween macooda faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi fiima staطactunna wixii aada awoodaan wa adaqtunna aada kartaan qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu alle rasuulkiisa arxamu binaa annaga noo naxariis badan mina annaga noogaga naxariis badan nafsadeenna bianfusinaa nooga naxariis badan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow baayicnaa nala mubaayaco qaala sufyaanu tacnii waxay u jeedaa saafixnaa gacanta na geli markaad nala mubaayacoonaysa gacanta na geli faqaala rasuulu llahi sal l slam inamaa qowlii aniga qowlkayga limi'ati imra'atin boqol haween aan idhaahdo ka qowlii limra'atin waaxidatin waa qowlkayga aan hal naag ku dhaho kale yacnii haddaan boqol la hadlo amarka aan boqol siiyo iyo hal waa isku mid marka qowlkaygaa idinku filan nebiguna markaa waan gacantiisa ma gelinin aan xalaa aan markaa yacnii xaaskiisa aan ahayn ama aan yacni markaa maxramkiisa aan ahayn ayb inkastoo marka meeshaas mas war badanna markaa dee nebigu qisada markay sheegayaan umu xaraam ay aada uga hadlaan oo aimada qaarkood ay yidhaahdaan iyagu marka haweenka nebigu ajnebi kama uunan ahayn iyo si halkaas aimo dhahaysaa ay jiraan haddana laakiin nebigu inii laa usaafixu nnisaa buu yiri qaala wafi lbaabi can caaishata wacabdillaahi bni camrin wa asmaaa binti yaziid qaala wahada xadiidun xasanu صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi moxamed bn اlmunkadir qaala warawaa sufyaan اthawriy wmalik bnu anas wagayru waaxidi hada اlxadiida can moxamed bn اlmunkadir naxwahu qaala baabu maa jaءa fii cidati asxaabi ahli badrin reer beder tiradoodu intay ahayd caddaynteeda qaala xadaanaa wasil bnu cabdilacla alkuufiy qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can abi isxaaqa can ilbaraa qaala kunaa nataxadau waxaan ku sheekaysan jirnay ana asxaaba badrin reer beder yowma badrin maalintii beder ka ciddati asxaabi taaluut taaluut asxaabtiisu ina tiradoodoo kale inay ahaayeen halaaa miati wa halaaata cashara saddex boqol iyo saddex iyo toban qoladii yani markii daaluud webigii iyo markaa fasharibuu minhu ilaa qaliil ee wax yar maahna intii kale waa cabeen qaliilkii saddex boqol iyo toban iyo saddex qaala wafi lbaabi can ibni cabaas qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu اthawriyu wagayruhu can abi isxaaq baabu maa jaءa fi lkhumusi khumuska wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay marka asxaabu bedrin dad baaba waxaa ka alifeen kutub magacyadooda iyo asaami ahli bedrin bukhaari laftiisana marka waa isku dayeen oo aad buu waa wuu sheegaa kitaabu lmaqaazi beder markuu ka hadlaayo bedriyiinta marka bukhaari wou tiriyaa ayb wouna ka shee waa ka hadlaa baabu ma jaءa fi اlkhumusi khumuska wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybaةu qaala xadaanaa cabaad bnu cabaadin اlmuhallabiyu muhallabi bnu abi sufra wow ah can abi jamrata wahuwa nasr bnu cimraan aلdubaci can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama qaala liwafdi cabdilqays aamurukum waxaan idin farayaa an tu-adduu inaa gudataan khumusa maa hanimtum waxa aada haniimaysateen shan meelood meel qaala wafi lxadiidi qisatun ayuu dhahaa marka shan meelood meel baa laga bixinaa arbacatu akhmaas bay leeyihiin muqaatiliinta khumuskana marka shan baa loo sii qaybinayaa masaariftiisana suurat lanfaal oo alla ku caddeeyey qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can abi jamrata can ibni cabaasin naxwahu marka xamaad ayaa mutaabaceeyey cabaad qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati nuhbati boobka iyo nuhbada nacidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay bililiqada qaala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abulaxwas can saciid bni masruuq waa waalidu sufyaan can cabaayata bni rifaacata can abiihi can jaddihi waa raaficin qaala kunaa maca rasuuli illahi sal ly slam nabigaan la jirnay fii safarin safar fataqadama waxaa hormaray saracaanu nnaasi dadka kuwoodii degdegayey baa hormareen fatacajaluu way degdegeen min alghanaa'imi hanaa'imtii bay la degdegeen fatabaquu way karsadeen marka intay la degdegeen intii aan la qaybinin bay hilibkii marka karsadeen wa rasuulu llahi sal l slam rasuulkuna fii ukhra annaas dadka yacnii kuwooda dambe uu ku jiro gadaal uu soo socdo fa mara bilquduuri wuxuu soo maray marka dheriihii fa amara bihaa wou amray fa ukfi'ad waa la gembiyey waa la daadiyey marka uma qasama baynahum waa u qeybiyey facadala baciiran bicashri shiyaahin halkii neef oo halkii rati wuxuu la ekeeyey toban ari ah xadiidkan marka laba ishkaalba dabcan waa leeyahay ishkaalka koowaadi waxay tahay cuntada waa la ogolyahay in la cuno cuntada bisil iyo waxyaabahaas in marka dadku ay cunaan waa loo ogolyahay marka ay dagaalka ku jiraan muslimiinta maxaa marka hilibkan iyo maraqan iyo maxaa looga daadiyey marka ayb marka wuxuu noqonayaa jawaabta inta iyaga loo ogol yahay waa inta aan la soo rogmanin oo aan la keenin haniimada meeshii lagu qaybinayey ama daarul islaamka intaan la keenin inta la joogo daarulxarbiga iyo meesha dagaalka ka jiro wixii cunto iyo waa iska cuni karaan hadday u baahdaanna neef waa qala karaan waana cuni karaan laakiin haddii xoolihii lasoo qaado ee meeshii lagu qaybinayay la keeno la kala rogmaday mar haddii la kala rogmaday ilaa laga qaybiyo lama cuni karo markaas marka nimankanna markii lasoo kala rogmaday kadib waayo marka ay neefafkan intay qasheen ay dabka saarteen oo mafhuumaan umalaynay ishkaalka labaad waxay tahay hilibkii hilibkii inuu daadiyo u ka baabi'iyo mar hadday qaladkii waaba galeen laakiin maxaa la sameynaa idaacatlmaal soo ma noqonayso marka maraqii iyo hilibkiiba in laysla daadiyo imaamu nawowi wuxuu leeyay maraquu ka daadiyey hilibkana lagama daadinin taasna marka waxaa looga dhigay cuquuba iyagaa marka waxaa looga dhigay cuquuba nooc cuquuba oo kale looga dhigay amaa hilibka waa u qeybiyey waana la siiyey mararka qaar damaalkii in laga laga xirmaaniyo shareecada meelo badan mithaal iyadoo kale qiyaas sidaas oo kale waa la hela waxaa ka mida horena waa usoo marnay taxriiqu mataaci algaal qofku hadduu guluul sameeyo alaabtiisa in la gubo waa soo marnay soo ma culimada qaar waxay keenaan dadka jamaacada aan kasoo daahaynin oo nebiga uu ku hamiyey inuu guryaha ka gubo guryuhu soomaal maaha bahiimada ninka u tago ninkii bahiimada u tago waxaa la yidhi fa isagana yacni isagana dila iyadana marka yacni waqtululbahiimata bahiimada maxaa loo dilaa iyada lafteeda manfacadii waxbaa laga seegsiinaya ya dadka jamaacada yacni aan imaaneynin macnaha aan ujeedaa sax marka adu meelo badan baa shareecada waxaa jirta dadkii oo maal haddana lagu ciqaabayo tan marka in maalkii ciqaab noocaas oo kale inay iska tahayna waa dhici kartaa marka meesha fa ukfi'at uma qasama baynahum facadala baciiran bicashri shiyaah neef rati ah waxaa lagala mid dhigay toban neef oo ari ah bacdi la'ima marka waxay qabaan adaaxada markaan kasoo hadlayna maxaan ka hadalnay masaladan waa ka hadalnay neefka geela iyo lo-daba toddobaa loo badnaayo isxaaqna waa tuu ku tegay toban axaadiidta xaggaas adaaxida iyo waxbaa laga sheegay kan laakiin waa bukhaari aa warinaya waa saxeix innaga maxaan dhahnay marka kan see looga jawaabay tan min baabi alqiima waayo taqwi taqyiim waayo taqwiim waayo maahane waxaa la qiimeeyey ber qiimuhu berigaas isku joogay waayo kaasna wax kala waay ayb qaala warawaa sufyaan thawriyu can abihi can cabaayata can jadihi raafic bni khadiij walam yadkur fiihi can abihi qala xadaanaa bidalika maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa wakiicu can sufyaan wahada asaxu wacabaayatu bnuwacabaayatu bnu rifaaca samica min jadihi raafic bni khadiij waxbaa ka maqlay awowgii qala wfi lbaabi can haclabata bni اlxakm waanasin wabi rayxaanata waabi darda wacabdiraxmaan bni samura wazayd bni khalid wajaabirin waabi hurayrata waabi ayub qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa cabdurazaq can macmarin can haabit can anasin qaal qala rasuulu lahi sal l slam man intahaba qofkii wax bililiqaysto falaysa minaa naga mid maaha qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min xadiidi anas qaala baabu maa jaءa fi الtasliimi calى ahli اlkitaab ahlu kitaabka salaamidooda wixii ku yimid in la salaamo qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa cabdاlcaزiiz bni mxamed can suhayl bni abi صaalixin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اlah sal slama qaal laa tabda'u lyahuuda wالnasaara bsalaam yahuud iyo nasaare salaan ha ku bilaabinina waidaa laqiitum haddaad la kulan la kulantaan axadahum midkood fi dariiqi jid fadaruuhu ilaa adyaqihi u dhibaato geliya ciriirigiisa jidka kan ugu ciriiri badan u dhibaato geliya yacnii idinka ha u banaynina jidka qaala alimaamu abu ciisa wafi lbaabi can ibni cumar waanasin waabi basrata algifaariyi saaxibi nabiy sal ll slam qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wamacnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisa laa tabda'u lyahuuda wاnnasaaraa yahuudiya nasaaraha idinka ha ku bilaabinaw qaala bacdu ahli اlcilmi inamaa macna alkaraahiyati karaahiyada macnaheeduna waxay tahay liannahu yakuunu tacdiiman lahum waa weyneyn bay u tahay arrintaa haddii salaanta lagu bilaabo waa weyneyn la weyneynayo taasaa la diidaa marka hadday laakiin iyaga kugu bilaabaan inaad markaa salaanta aad ka radinayso wax iyaga hadday kugu bilaabaan salaan assalaamu calaykum aan ahayn maalan markaas haddaad ka radisa dhib male tacdiim kuma jira iyada taasna ku bilaabidda laakiin tacdiim baa ku jira assalaamu calaykum haddii ay yidhaahdaanna salafku qaarkood waxay leeyihin hadday salaan waadix ah la fahmi kara ku hadlaan oo aan labsi iyo waxba ku jirin wacalaykum assalaam waa la dhihi karaa bas wax kale male ahlucilmiga in badan oo kamida masey u badan yihiin waxay leeyihiin hadday yidhaahdaan assalaamu calaykum wacalaykum loo dhaafin maayo qaala wainamaa umira almuslimuuna muslimiintana waxaa la amray bitadliilihim dulleyntoodaa la amray wakadalika idaa laqiya axadahum midkood hadduu la kulmo fi ariiqi kula kulmo falaa yatruki ariiqa calayhi jidka younan uga tegin lianna fiihi tacdiiman lahum tacdiim baa ugu sugan iyaga hadii yacni waddadii loo banneeyo tacdiima ugu sugan ee cabsi darteed haddii laakiin loogu banneeyo tacdiim maahan taas iyadana middaasi tacdiim ma noqonaysa axkaamtanna culimadu waxay yihahdaan badanaa waa axkaam waqtu lcizati watamkiin inta in badan oo ka mida waqtigaasaa la heli karaa oo ilaa waqti adigaba aadan marka tamkiin haysanin axkaamtan ma sameey kartid waaqicana alwaaqicu shaahidun ayb ee qofka laakiin mar walba waxaa laga rabaa inuusan weyneynin gaalada tacdiimininna bis isoo intaasaa laga rabaa haddaad awood u hesha markaas inaad yacni wixii aadaab oo dhan aada la imaan kartana la imaao haddaadan u helinna waagii aada u hesho ayb ibnu taymiya macno noocaas oo kale saaribulmasluulka uu ku sheegaa oo wuxuu leeyahay aayaadka tilmaamaya safxiga iyo aayaadka safxiga iyo cafwiga iyo tilmaamayo waa waqtiga muslimiintu ay ay ay dacfiga waqtu dacfi waayuu yidhaahdaa aayaadka kale iyaguna marka sheegaya sidaan oo kale iyana ama axaadiidta nusuusta tilmaamaysana waa waqtu lcizati watamkiin ibnu taymiya yidhi saarimulmasluulka ayuu saas ku yidhi kitaabkaas ayb macnahaas marka tacdiimka waay waxaa la diidayay lianna fiihi tacdiima lahum qala xadaanaa cali bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu jacfar can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ina alyahuuda yahuuda idaa sallama calaykum axaduhum midkood hadduu idin salaamo fa inamaa yaquulu wuxuu dhahayaa assaamu calayka ayuu dhahayaa faqul calayka dhe marka qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati اlmuqaami bayna adhuri اlmushrikiin baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati اlmuqaami nagaasho lagu dhex nagaado nicidda la nacay bayna adhuri اlmushrikiin gaalada mushrikiinta dhexdooda qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can ismaaciila bni abi khaalidin can qays bni abi xaasim can jariir bni cabdillahi ana rasuula اllahi sal l slama bacata sariyatan buu diray ilaa khacam qolada reer khacam buu u diray factasama naasun dad baa waxay magangaleen marka ooy isku dhowreen bisujuudi sujuud qolada reer khafcam gaalay ahaayeen qolo muslimiina dhex deganeyd marka markay ciidankii muslimka uu soo galay ee arkeen bay salaad galeen iyagoo markaa dabcan og muslimiintu qof salaad tukanaya hadday arkaan inay dhaafayaan fa asraca fiihim lqatlu dilkii baa markaa ku degdegay iyagii oo dadkii markaa dilku uu gaaray bay galeen qoladaas fa balaga dalika nabiya sal l l slam arrintaa nabigay gaartay fa amara lahum binisfi lcaqli nebigu marka wuxuu u amray diyo barkeed in la siiyo qoladaa marka diyo barkeed in la siiyo marka barku muxuu yahay barkii kalena maxaa la tegay barka kale waxaa la tegay iyaga ficilkooda oo waxaa la leeyahay macnaha waxay ku dhinteen ficilkooda iyo ficlu hayrihim ficlul hayrkii waxbaa laga soo qaaday ficilkoodiina wax laga soo qaadaya male ficilkoodaasna waa maxay iyagaa waxay isku ekaysiiyeen xarbiyiinay isku ekaysiiyeen xarbiyiin ayay isku ekaysiiyeen leanna meeshaan marka xarbiyiinta ay joogaan ama ay gaalada degaanka u ahe ee gaalada xarbiyiinta iyaga inay dhex degaan ma ahayn gaboodfalaysama iyagaa marka gaabiyey gaabintaasaa marka nuskaas looga tegay leanna ficilkoodii way kaanama waxaa laga dhigay dad iyagana isdilay lana dilay ayaa laga soo qaaday marka arrintaa waxay kutuseen marka inay khatar tahay khuduurana ay tahay muslimka iyo gaaladuna marka inay kala soocnaadaan inuu yahay maqsad sharci ah ooy degaanka ku kala soocnaadaan qubuurta ku kala soocnaadaan oo ay habdhaqanka ku ictiqaadka ku kala soocnaadaan habdhaqanka ku kala soocnaadaan kulle inay ku kala socnaadaan fa amara lahum wuxuu u amray binisfi alcaqli ayuu u amray laakiin qofku haddii ikhtiyaar uu jiri karo ama tamyiiz uu jiri karo uma banaana inuu marka dilo qof muslima oo uu og yahay muslim inuu yahay haddiiba uu wax kala sooci karo laakiin haddaan waxba la kala sooci karin iyaguna ay xarbiyiinta dhex degan yihiin iyaga markaasi nisfudiyadaasuu nebigu siiyey sal l slam wa qaala wuxuuna yidhi nebiga ana bari-un beri baan ka ahay aniga min kulli muslimin muslim kasto yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin mushrikiin dhexdooda negi ku ah dhex joogo qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul alla walima oo maxaad uga beri noqo walima maxaa sababay sidaas qaala wuxuu yidhi laa taraa naaraahumaa labadooda deb is arki maayaan yownan is arkin yacnii labadooda deb yaanay is arkin yaynan dersinaa laga wadaa leanna deriska deriska kale debkiisa waa arkaasoo maha macnaha warkaani macnihiisu waxuu yahy yaynan dersin waa oo aynan deris meel ku ahaanin marka labadii daar marka inay u kala soocnaadaan alimaamu lkhaaabi marka saddex macnou ku fasiray weji laa yastawii xukmuhumaa xukunkooda ma sinna waa ku fasiray wa qiila macnaahu waxaa la yidhi buu yidhi an allaha faraqa bayna daaray alislaami waalkufri alla wuu kala soocay daaru lislaam iyo daaru lkufri falaa yajuusu limuslimin an yusaakina alkufaara fii bilaadihim xataa idaa awqaduu naaran kaana minhum bxayثu yaraaha meel ou ka arkaayo waqiila macnaahu macnaka saddexaad wuxuu yahay laa yatasimi اlmuslimu bisimati اlmushrik qofka mushrika yo muslimka younan isku calaamaynin calaamad gaal yanii calaamadii gaaladoo kale yousan yeelanin oo aan yani haddii isaga la arko iyo gaalkiiba aan la kala sooci karin yaanay taas dhicin saddexdaas macnuu ku macneeyey tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir ayb meeshaas marka hijrada oo daarulkufri laga soo hijrooda saddex xaaladay yeela kartaa marka ibnu xajar fatxiga sidau ku sheegay qofkii aan diintiisa ku dhaqmi karin ku haysan karin awoodana inuu ka hijroodo waajibay ku tahay waana midka marka axaadiis ay tilmaamayso qofkii diinkiisii xor u ah haddana markaasi kana soo hijroon karo faalhijratu fii xaqihi afdal waa waana mustaxab ta saddexaadna wuxuu yidhi qof aan awoodbala awood baan lahaynba isaga marka hadduu istidaaco yeesho waajibay ku noqone intan kalena waajib kuma aha saas u kala qeybiyey laakiin sida hadda ay u samaysan yihiin bilaadda gaalada sida ay hadda ay u samaysan yihiin si qofku uu diintiisa xor ugu noqon kara maba ahanba maba ahanba qofkii marka ma dhihi karo anuu salaadana waa dukadaa wax walba waa la ogolyahay meeshaan xor meeshaasi xornimaa jirta ma la dhihi karo leanna maxaa yeelay qawaaniinta meesha taallo iyo axkaamta meesha taallo iyo qofkan ilmihiisa iyo sida asludiin sida uu yacnii uu qarsoodi iyo dhuumasho oo u gelinayo amaba aanba loogu ogolayn asludiin mabaadii marka tawxiidka uu farayaan aynan ogolayn qofkiina marka uunan ku dhaqmi karin bal waxaad arkaya qofka muslimka oo dhahaya waa inay isdhexgalaanba muslimka ee gaalada dhibaatadaba waxa keenay isdhexgelid la-aanta waayuu leeyahay nebigiina wuxuu leeyahay marka yaynan dabkoodu is arkin yaa marka dadka dhibaatadooda fahmi karo rasuulka iyo qofkan dadkaani marka hunguriun bay raadinayaan wax kale iyaga yacni mindaarka ay wax ku fiirinayaan taas waaye maalinkii laakiin ay wax uga hallaabaan ay fahmayaan maalinkii ay wax uga hallaabaan ayuu markaasuu miir soo helaa oo indhaha soo kala qaada sida marka nidaamku ay u samaysan yihiin nidaam marka islaamkii asalkiisiiba qofku uu xor u yahay ma aha qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa cabdatu can ismaaciil bni abi khaalidi can qays bni abi xaazim mila xadiidi abi mucaawiyata walam yadkur fiihi can jariir ma sheegin oo xadiidka mursalow ka dhigay waay marka wahada asaxu qala wafi lbaabi can samura qaala waakharu asxaabi ismaaciil ismaaciil bni abi khaalid xertiisa ardadiisa badankood qaaluu waxay yidhaahdeen can ismaaciil can qays bni abi xaazim ana rasuula اllahi sal ly slam bacata sariyatan walam yadkuruu fiihi can jariir qaala warawaa xamaad bnu slma can اlxajaaj bni arطah can ismaaciil bni abi khaalid can qaysi can jariir mila xadiidi abi mucaawiya kan marka hadda waa kana iyadana waa riwaayo oo tii hore ayay xoojinay middan oo midda musnadada ah qaala wasamictu muxamada yaquulu asaxiixu xadiidu qays can الnabiy sal ly slama mursala qaala warawaa samuratu bnu jundub can الnabiy sal ly slama qaal laa tusaakinu اlmushrikiin hala deginina walaa tujaamicuuhum meel ha kula urursanaanina ha kula urursanaanina yani hala jooginina uwa faman saakanahum ow jaamacahum fahuwa miluhum iyagoo kale xadiidkanna isnaadkiisa dacfi baa ku jira oo nin daciifa iyo laba majhuul baa ku jiraan ayb isaga laftiisana markaa tacliiq ahaan uu tirmidi kusoo saaray abu daawuud baase warinaya qaala baabu maa jaa fi ikhraaji اlyahuudi min jaziirati اlcarab wuxuu ku yimid yahuudda in laga bixiyo jaziirat اlcarab fi ikhraaji اlyahuudi wالnasaara min jaziirati اlcarab jaziirat اlcarab xaggee la yihaha sideeda iyadaa waxay u baahan tahay marka taxdiid in lagu la fahmo bilaadda islaamka dhowray u qeybsamaan waa dhowr qaybood qayb waxa ay tahay waa xaramka qayb waxaa la yihaha xaram xaramku isaga sina gaal inuu kusoo galo ma banaano ayb ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada ayb qeyb kalena waxaa la yidhaahdaa xijaaz ardulxijaazaa la yidhaha qayb xijaaz marka waa maka iyo madiine iyo maa xawlahaa dhulkaas oo dhan waa iska xijaaz ayb xijaaz iyadana marka gaalka yahuudiga nasa iyo iyo iyo iyo yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiintaba inay soo galaan wixii saddex beri ka badan inay joogaan ama ku nagaadaan lama ogola oo cumar marka saddexda beri isagaa wuxuu ka dhigay xadka kala saaraayo muqiim iyo musaafir hadduu saddex ka badsada waa degay waay macnaheeda lamana ogola waana hadda xadiidkan midka uu tilmaamayo akhriju lyahuuda wاnnasaara min jaziirati اlcarab jaziirat اlcarab hunaa xijaaza laga wadaa qayb kale waxay tahay haddii la yidhaha jaziirat اlcarab sida daahirka ah yeman waa soo gelaya yemanka dhulka carabta oo dhan shaam iyo ciraaq iyo marka laga reebay inta kale jaziirat اlcarab ay noqonaya haddana maca dalika jaziirat اlcarab looma jeedo hadda sidaas lianna yahuuddu maa zaaluu sanca waa deganaayeen ila alaanana waa degan yihiin haddana maca dalika lama ha laga raro iyo lama dhihin meeshaasaa marka waxaa laga fahmaa jaziirat alcarabtan in xijaaz loo jeedo oo ardu lxijaaz ayb hadda waxaan sheegnay marka xaramkii iyo yacni xijaaz iyo jaziirat alcarab wixii aan xijaaz ahayne ka ballaaran wixii ka baxsan dhib ma leh hadday degaan ama ay galaan saddex beri kadib ay joogaan ayb wixii ka soo haray marka ee aan jaziirat alcarabnaba ku xisaabnayn ee bilaad alislaam iyaguna ah iyagu marka waa degi karaan waana loo ogolyahay haddaan markaasi mafsadaya dhib kale iyo wax kale aan laga baqaynin ayb masaajidda ma ka soo geli karaan haddii qof muslima u idmo laa ba'sa aduu dhulalka sidaasa ayuu u qeybi jiray baqawi alimaamu albaqawi tafsiirka macaalimu macaalimu tanziilka markuu sharxayo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada soo fiiriya meeshaas tafsiirka baqawi macaalimu tanziilka isagaa si fiican u sharxa meesha waa laga yaabaa marka xoogaa in jaziirat alcarabta iyo xijaaztu xoogaa in waxay galaan warkeyga ay wax ka galgalaan laakiin meelahaas waa in lasoo fiirshaa berri keena qala xadaثna musa bn cabdالرaحman alkindiyu qala xadaثna zayd bn الxubaab qala akhbarana sufyan الthawriy can abi الzubayr can jaabirin can cmara bn الkhaطaab ana rasuula اlahi sal ly slm qaal lain cishtu in shaء allah haddaan noolaado laukrijana اlyahuuda wالnasara min jaziiraة اlcarab waa ka bixinaya qala xadaثna الxasn bn عaliyin الkhalaal qala xadaثna abu caasim cabdالraزaq qala akhbarana bnu jurayj qala akhbarana abu الzubayr anahu samca jaabira bna cabdالlahi yaquul akhbaranii cmar bn الkhaطaab anahu samca rasuula اlahi sal ly slm yaquul laukrijana اlyahuuda wالnasara min jaziiraة اlcarab falaa atruku fiiha ilaa musliman uga tegi maayo dhexdeeda ilaa muslim ma ahani qala imaamu abu ciisa hada xadiiثu xasn صaxiix hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد